Magaalada Muqdisho ayaa laga dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhinayo isbitaalka dhimirka ee Dr Xabeeb, taasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo dadka qaba cudurka ilowshaha. Dhagaxdhigga qaybta cusub ayaa waxaa kaalin ka qaadanaya haween Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa. Maryan Maxamed Jimcaale, oo ka mid ah haweenka qurba-joogta ah ee isku xilqaamay, ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay qaybtan cusub ee la dhagax dhigay.
waxaan halkaan maanta u nimid inaan dhagax dhigno oo aan ummadda soomaaliyeed u bilowno oo gurmad ay helaan dadka waayeelka ah ee maskaxda ka dhuntay oon waxba garanaynin oon waxba fahamsanayn oon meeshay ku nool yihiin iyo meel kalentood kale ogeyn ee inaan maanta u dhagax dhigno oo dhagax dhiggaasna lagu guulaysto oo halkaan looga dhiso qolal dadkaas ay isbashal ugu noolaadaan hadday gabdho yihiin hooyooyinka iyo aabbayaasha ee maanta maskaxda kama dadkaan aad u jeedin waa dad maskaxdoodii maqan tahay waa dad maaragta xaaladooda iska barakaysan tahay ummadda soomaaliyeed kulligeed meel walbay joogto gurmaday ka sugaysaa reer london insha allah waa ka qayb qaadanayna waana ka qayb qaadan jirnay waxaan u iibinay maanta bulukeetigan aad u jeediin oo dhagax dhiggan loogu talagalay kun iyo shan boqol xabo oo bulukeeti ah oon ugu talagalnay oo iska soo aruuriyeen gabdhahaas maaragta qaarkood insha allah annagoo dhanna waa iska soo aruuri doonaa haddaana reer u k Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr Xabeeb ayaa sharaxay adeegyada caafimaad ee lagu qaban doono qaybtan cusub ee la dhagax dhigay isagoo u mahadceliyey gabdhaha hawshan isku xilqaamay.
qaybtan waa qayb aan dalka hore ugu jirin waxaan ugu talagalnay dadka waayeelka ah toddobaatanka sano siddeetanka sano sagaashanka jira oo misena la nool qaarkood xanuunka lagu magacaabo dimenshiya xusuus la-aanta ama xanuunka dhimirka marka waayeelka wuxuu u baahan yahay xanaano gaara iyo daaweyntiisana waa isha in lagu hayo dhakhaatiirta ay dul joogto kalkaalayaasha ay dul joogaan marka mar labaad mar saddexaad waanu u mahad celinaynaa maryan maryan maxamed jimcaale iyo walaashii khadiij cadeey